asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo howlaha badan inoo kala goysa ama howlaha badan aynu ku qabsanno iyada oo ah mid tusaalayaal fara badan kolba dhinac waxaynaga tusta teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa howlaheennii noocaas ahaa dhegeystayaal sidaad u ogtihiinba dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen xooldhaqato xooldhaqataduna xoolaha waxaa jira waxyaalo fara badan oo agab ah oo loo isticmaalo agabka xoolaha agabka xoolaha loo isticmaalo ee badanaaba aadan dadka hirmagaalka afkooda ka maqlaynin ama ayna hirmagaalku soo qaadin waxaa ka mid ah oo aad iyo aad u fara badan ama magacyo kala duwan leh koort koorta ayaa waxay u kala bixi jirtay dhowr nooc dhowrka nooca koorta u kala baxdo waxaa ka mid ahaa noocii loo yaqaanay boodaanka waxaa jiray nooc loo yaqaano gaadaan waxaa jiray nooc loo yaqaano aleen waxaa jira nooc loo yaqaano afjeex iyo guud ahaanba noocyo kale oo kala duwan waxaa kaloo jiray waxyaalo kale oo loo isticmaalo xoolaha loona xidhi jiray sida adhiga iyo lo-da oo kaleento iyagu ma ahayn kuwo geed laga qoray ee badanaaba waxay ahaayeen dawan dawankaasoo laga keenay bir dhawaaq dheer leh oo dhay dhay dhay dhay dhahdo maaragto qayladeedu ay aad iyo aad u dheer tahay waxyaalihii xoolaha loo isticmaali jiray kooraha markaan kasoo tagna waxaa kaloo jiray waxyaalo kaloo fara badan sida qurquriya iyo qardhaastii oo geela loo xidhi jiro oo kaleento ama xamilkii wananka loo qaban qoorta loogu qaban jiray ama gees xidhkii dibida iyo orgida loo isticmaali jiray sidoo kaleento waxaa jiray oo ka mid ah waxyaalihii xoolaha loo isticmaali jiray ulihii xoolaha lagu kaxin jiray ulo xoolaha lagu kaxiyo lagu raaco xoolaha ulahaas dhowr nooc ayay ahayn waxaa jirtay nooc dhacaanluug la yidhaahdo kuwo waxaa jira la yidhaahdo gaaruun waxaa jira kuwo la yidhaahdo budh waxaa jira kuwo la yidhaahdo muldhi muldhi waxaa jira kuwo la yidhaahdo xawd waxaa jira kuwo noocyo fara badan oo uluhu ay u kala duwan yihiin ayaa jiray waxaa ka mid ah dhenged noocyadaas farada badan ayaa jiray oo xoolaha lagu raaco ama lagu dheelmo ama lagu kaxeeyo ama lagu cabsiiyo dhangedaha marka ul unbaa duduub kor looga dhihi jiray waa ti mahmaha soomaaliya ay ahayd nin ul waayey qori qaad haddaad ul weydo dee qori un aad wax ku dhufato ama aad wax ku tuurto ayaad markaa gacanta la laacaysaa oo aad doonanaysaa dhangadaha noocaasa mid ka mid ah laba nin ayaa wadahaysi waddo ayay hayeen labadaa nin labadaa nin ee waddada hayey haddii eebba idmahaya waxa ay arkeen oo ay waddadii ku dhex arkeen dhexdeedii ul qurux badan oo dhangad ah oo weliba ulaha caalamiga ah oo ama madheedh laga gooyey ama hareeri ama hadi laga jaray oo ul aad iyo aad u qurux badana ayay arkeen oo dhabbaha dhexdiisa taalla dhabbihiina wax raadahoo cusub ma lahan markaasaa mid yidhi oriisi waan usha qaate kii kalea la hadlo wuxuu yidhi ma ushaad qaadani haa waa qaadanabi waa ul qurux badan markaasuu arrin maahmaah noqotay tilmaana noqotay dadweynahana wax u taraysa macnayaal daboolanna leh ayuu u sheegay wuxuu ku yidhi dhengad quruxsan oo dhabba dhex taalla dhengad quruxsan oo dhabba looga tegey wixii loogu dhaafay qabtaabi u fiirsaya dhengad quruxsan oo dhabba looga tegey sababtii loogu dhaafay qabtaa ama sababtii loo dhaafay ayay qabtaaye iska daa waxbaha ku faline tanu kuma anfacayse waxay la mid tahay de waxyaalo fara badan oo quruxsan oo maanta haddaad aragto haba noqoto nin iyo naag kuu doonaba ha noqdo ha noqdo guri ha noqdo daaq wuxuu doona ha noqdo maanta waxyaalo quruxsan oo laga tegey oo quruxdoodii dartood looga tegey ayaa jira oo wixii looga tegey qaba oo carada ka badan dad iyo dunyo waxay doonaan ha noqdaan marka dhangeed quruxsan oo dhabba dhex taalla dhibkii looga tegay qabtaay iska dhaaf buu ku yidhi waana arrin muhiim ah oo ilaa iyo maanta meel kaste ka muuqata waana maaragtay xubinteenna murtida maanta iyo afkeenna hooyo waxyaalaha ku daboolan mahmaahada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idabka iibe waxaa la yidhi hilaac unkad kama agdheera hilaac unkad kama agdheera